bismillahi rahmaan raxiim runtii wararka macnaha wa hadda wax gaarsoon oo qarsoon ma aha hawsha anaga guddiga farsamadaan ahayn muddo saddex biloodaan hool wadnay howlahan u xilsaarnayn waxaa kamid ahaa diyaarinta urka diyaarinta dhaqameedyada diyaarinta liiska ergada rasmiga ah habka lagu soo xilayo iyo maaragtay inaan micnaha usoo diyaarino dastuurka kadibna aan kala tashano odayaasha iyo waxgaradka saddexdan gobol kasoo jeedo waxaas howlaha kadib waxaa lagu guulaystay inaan dastuurkii aan diyaarino kadibna aan hordhigno muxuu ahaa ergada ergadana kadib ay micnaha wax badan ka bedelaan waxna kusoo daraan wixii ay kusoo dareen ayaan gelinay oo u daabacnay kadibna maalintaa ay suuragal noqotay inay ansixiyaan ee dastuurkii saddexdan gobol uu ku dhami lahaa
waa tahay dhinaca kale waxaa jira dhaliilo badan oo laga qabo habkaad wax u wadaan xubno ka soo jeeda gobolka ayaa qaarkood waxay leeyihiin cadaalad darro ayaa jirta oo xubno kale ayaa loo diiday inay ka qayb galaan maamulka arrimahaasi wax ma ka ogtiin idinku
wallahi hadda wakti hadda arrinta gabagabada hayda waa la garan karaa hadda soomaaliya boqolkiiba boqol maaha soomaaliya oo keliya adduunkana boqolkiiba boqol wax laisku waraacsan yahay ma dhacayaan mucaarad waa jiraya mar kastaba waana example markaan kuusoo qaato hadda inta badan dadka saddexdan gobol kasoo jeedo waxay isku raacsiiyeen in maamul loo wada dhan yahay ay samaystaan waana micnaha arrinta hadda ugu suuragalsan iyo tirada ugu badan micnaha wax lagu samayn lahaa maamul ahaan inay hadda wada taageersan yihiin way jiri karaan mucaarad oo waxaan mucaarad lahayn ma jiro oo waxaa example micnaha doorashada madaxweyneha hadda joogay maraykanka boqolkiiba konton iyo laba ayaa dooratay afartan sideedna boqolkiibay kasoo jeesatay hadee labadii micnaha maaragtay afar dhinac keliyaad wadataaye sideedaad madaxweyne ku noqonaysa marka waxaan ka wadaa ujeedada inta badan ee shacabka saddexda gobol ayaa la tixgelinayaa micnaheedu maaha maamulka saddexdan gobol in loo sameynayo magaalada baydhabo dad jooga oo keliya ama qaylada baydhabo ka dhexiyata oo keliya dadka loo sameynayo waa bakool iyo shabeellaha hoose iyo gobolka baay dadkiisa tiro badan le marka waxaan qabaa anigu mucaarad la-aan ma aha mucaarad way iska jiri karaan laakiin waxaan aaminsanahay in boqolkiiba boqol si ugu habooreed aan ku wadno oo inta badan dadkii aan shirar la yeelanay oo la xaajoonay ama madax kasta lahaadaane inaan wadahadal la yeelanay in wasiiro badan oo arrintii lixda loola jiray ka tirsana ay kusoo biireen odayaasha maanta waxbay ansixinayaan ugu leeyahay maqasho waa odayaashii lixda gobol aasaasay sidaa darteed wax badan oo dhinacaas inay dhamaadeen aan rajeynayaa laakiin waa jiri karaan mucaarad iyo dad idaacadaha ka hadlay in wax la sheego in la mudaaharaayo qofka fikirkiisa xor ugu yahay laakiin inta badan shacabka waa waxaan kaala hadlay aniga marka ilaa hadda cid aad qanciseen intaad u yeerteen ama aad la kulanteen aad habkaad waxu wadiin ka dhaadhiciseen oo arrintaa ku qancay ma jira
maxaa dhacay waxa la wixii oo wasiiro iyo muxuu ahaa micnaha uu saaxiibkeen madowgiin oo madaxweynaha uu ahaan jiray waagii lixda gobol lahaa aaway raggii intiisa badan aaway odayaashii dhaqanka ahaa aaway taageerayaashii tirada badnaa aaway magaaladan banaanba xoogga leh iyo tirada badan ku lahaa aaway intuba micnaha xaqiiqda waxyaalaha aan kasabnay oon ka dhaadhicinay oo soo raacay ka mid yihiin hataa saaxiibkeen madowgiin oo anigu xildhibaan baan wada ahaan jirnay dowladii imbagaasi oo baydhabo wada joogi jirnay nin wax diidan maaha runtii waana dadka aan markaas isku dayay inaan qancino saaxiibaa wadano hadda magaalada wada joognaayo dad sheekaysta oo wax iska dhaadhiciyaan nahay fikirdaa lasaga soo horjeedaa mawgii hadda colaad ma jirto waana rajeynaa intii roo dhimana inay protest kusoo biiri doonaan maadaama wakti dhow doorasho loo gudbi doono waa gartay dhinaca kale xildhibaano maanta kulan ku yeeshay muqdisho oo uu ka mid yahay xildhibaan maxamed faraale waxay dhammaantoodba sheegayeen in cadaalad darro ay taallo baydhabo dadkii in la khasbayo in la iska horkeenayo qabaa'ilkii arrintaa ma muuqataa bay kula tahay
wallahi anigu ma garan karo hadda waxa maanta oo qabiilka iska hor imaanayay iyo wax laiska horkeenayay iyo arrimo aan fahmi karo ma aha kulley xildhibaanadaas xildhibaanada deegaanada waaye inay idaacadahu ka hadlaan mahayna waxay ahayd wixii masaaliixda dadkan ku jirto dadkii sixi lahaa oo u imaan lahaa inay yihiin aan rajeynaa waana codsanayaa inay imaadaan oo haddii qalab uu jiro ay saxaan maanta waxaa la marayaa in guddoon la samaysto ergada inay doorato in lasu diyaarinayo micnaha guddi doorasho in la sameeyo marka haddii wax qaldan uu jiro maanta cid la magacaabay iyo cid la dooranayo iyo cid la dooran doono iyo waxay yihiin dastuurka aan sameyn annaga dastuur loo sameeyey saddexdan daldanka ku nool waay marka haddii wax qalab ay jiraan xildhibaanadeeni waaye oo qaranka waa diyaar unahay fikirkooda inaan qaadanay hanoo yimaadaano
waa tahay ugu dambeyn marka maxaad ku baaqi lahayd ood fariin gaarsiinaysaa dadka ay khuseeyaan arrimaha maamulkan
wallahi dhammaan dadka soomaaliyeed waxaan u baaqayaa inay micnaha nabadda laga wada shaqeeyo waktiga colaadda iyo dagaalka iyo xoogga iyo hogaami fooxeedyada inay dhamaadeen baan u malaynayaa gaar ahaan dad saddexdan gobol ka soo jeedo waxaan ugu baaqayaa inay maamulkan taageeraan wax wanaagsan samaystaan sida soomaali inteeda kale ay maamul u samaysatay kuwa kale ee dhiman ee maamulada ah sida gobolada dhexe waalahan hadda dadaalka ay ka wadaan in ilaahay u fududeeyo shabeellaha dhexe hiiraana mustaqbalka la filayo inay wax qabsadaan sidaas oo kale intana wixii cilladay jirto in dadka micnaha kasoo jeeda gobolada inay imaadaan ay saxaan wixii qalada jiro waan ka codsanaynaa